odayaal ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee ku nool dalka beljimka kana soo jeeda magaalada diradhaba ayaa ka hadlay dhibaatooyinka kala duwan ee lagu hayo dadka soomaalida ah ee ku dhaqan magaaladaasi shir jaraa-id oo ay qabteen ayay kaga hadleen arrintan waxayna sheegeen in maamulka itoobiyaanka ah ee meesha ka jira uu barakicin iyo dhibaatooyin ku hayo dadka soomaalida ah waxayna intaas ku dareen in la doonayo dadka soomaalida ah ee weli degan magaalada in laga saaro islamarkaana ay la wareegaan etoobiyaanka waxaanan iskugu imanay arrintaan iskugu imanayna waxa weeye dhibta iyo cadaalad darrada caasimadii soomaaliyeed ee magaaladii dirdhaba ka haysata ummaddeeda ku haysata waxa weeye ummaddeeda ku haysa waxaas waa dad yimiday ninna aqalkiisa intoo loogu yimaado laguma maamulo waxaan sheegaynaa arrimaha ka socda magaalada dirdhaba waxaa ka socda barakicin waan dhulkii ad lahaydeen dee dirdhaba intii badan waa nanaga qaatay iminkana waa nana sii wadaaya xageed gelaysi de kolka dambe kolka dambe dhulkoo dhan waa nanagala wareegi kolka waxaan sirtuun la hadlayaa dhallinyarada dhallinyaray kaca sida kolka horeba u kacdeen u kaca is abaabula itoobiya ayaa waxay xoog ku haysataa dhul soomaaliyeed iyadoo aysan weli ka dhiidhinin soomaalida dhulka ka maqan ee ay xabashada xoogga ku haysato